asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinta murtida maanta ee aynu hadba dhinac u dhigno hadba dhinac u siixinno ama hadba dhinac u dadabno waa xubinta aynu mar aarno ma raarno marna aynu rakaabinno waa xubinta mar aynu rodolno marna aynu rubcayno marna aynu rafiiqsanno xubinteennaas iyadiihi waa xubinteennii joogtada ahayd middeenan maantana idamka eebe waxaan ku soo qaadanaynaa haddii eebe idmahayo saaad u ogtihiinba sheekooyinka soomaalida dhexdeeda ama dadku ay ku sheekaystaan iyo gabdhaha iyo ragga iyo aduu kooxdii meel isugu imaatao waa kuwa warar un noocay doonaanba ha ahaadaan laysu keeno waxaa la yidhi oo dhacday gabadh ayaa waxay aragtay haween koox ah oo ay ka mid tahay oo haddii eebe idmahayo intooda badan u badan dumar miyil weyn iyo dhaqmaad dhalmaka bax iyo kuwo kale oo siyaalo kale intaba isugu jira dumarkaas iyaga gabadhan yari waxay ahayd mid ka aragti duwan kana fikrad gooniya waxayna ahayd mid maaragtay inta badan jecel hadallada shiiqsiga leh hadallada mashiiqsiga leh ayay aad iyo aad u dhooxi jirtay badanaana qofka maaragtay maskaxdiisu irmaan tahay waxaa lagu yaqaanaa inuu dadka waaweyn waxweydiiyo ama uu ag fadhiisto sheekadooda dhegaysto gabadhan iyadiihii waxa ay dhegaysatay dadkaas ama haweenkaas meesha isugu yimid oo maaragtay dumar waaweyn ahaa intooda badan oo maaragtay ay waaye aragnimo fara badan rabtay inay ka kororsato iyadoo aan weydiinino si toosa ula xadhiino oan dhihin waxa wax iga sheega ayay rabtay inay wax badan ka kororsato si kaarta ah kaartaduna dee waa la isdheer yahayo dhallinyaradu kaartada uma sinno markii gabadha ee qorshahaas isagaa dejisay dadkiina ay ag fadhiisatay way iska dhegaysatay sheekooyinkii marka iyadoo ay jeclayd inay ka sheekeeyaan iyo sheekooyinkii ay jeclayd haddii eebe idmahayo in aan lasoo hadal qaadin ayaa labadiiba meeshay ka weyday kuwii iyadoo ay jeclaydna meeshay ka weyday kuwii ay jeclayd inaan lasoo hadal qaadin ama aan laga sheekaynin meeshay ka weyday maxaa soo baxay marka waxaa soo baxday wax kale meeshii qorshe kalea imaaday qorshihii kaley dhegaysatay way dhegaysatay haweenkii mid ka mid a ayaa dheegtay oo maaragtay dareenkeedaa dhaaday waxay dhahday gabadhan yare maaragtay aada iyo aada waxu dhuuxaysa maxay tahay markaasay ku jeesata waxay tidhi eedo maxaa dhacay ma hadalkaad u bogtay aada iyo aad baad maaragtay hadalka u dhuuxday gabadhii marka iyadoon iswaalin oo haddii ilaahay kuu idmahayo aan haweenkii waxba ka sheegin oo aan waxba dhihin ayay tidhi eedo eedoy bay t say tahee say ta ilaan afaan kugu oolin lama aamusiyo ilaan afaan kuga oolin bay te lama aamusiyo intaasay gabadhii tiri taasoo ku noqotay dhembil dab ah ama madane shiilan oo dhalaalahaya oo lagu dhejiyey dumarkii miyalweynka ahaa ee meesha isugu yimi ayay waxay ku noqotay madane lagu dhejiyey ama waxay noqotay cambaar dhabarka loo saaray haweenkii meesha isugu yimi eedooy ilaan afaan kuga oolin lama aamusiyo halkaa waxaa kaaga cad gabadhaasu inay jeedisay dhaliil weyn dhaliishaasoo mid ka dhigan sida garnaylkii oo kaleenta ay dumarkaas meesha isugu yimid lagaba yaabo hooyadeed inay ka midkahay ay ku dhufatay waxayna dhaliishay gabadhaasi wixii ay ka sheekaynhayeen iyo afafkooda wixii ka soo baxayey ayay dhaliil weyn u jeedisay waana mid caadi oho bini-aadanka qofka yarka ihi qof yar oo dadka waaweyn la yaaba ayaa la arkahayaa iyo waxyaalaha ay ku dhaqmahayaan iyo hadalladooda intaba muxuu ula yaabahayaa wuxuu ula yaabahayaa wax fara badanoo dabiiciyan iyo sharci ahaan khalad ah oo laga yaabo inay kuwan waaweyn sameeyaan ayuu kula yaaban yahay ma ahan marka qofka weyn keliya inuu tilmaan leeyahay ama wax toosin karo ee qofkii ilaahay toosiyo ayaa toosan mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayna xubinteenna murtada maanta idamka eebe waxaa la yidhi ninba beeciis allaa baday ninba beeciis allaa baday